ahmed falka markuu geystay dembiga markuu galay saddex beri gudaheed ayuu dalka ka baxsaday waa dhooftay information ayaa helnay meeshii uu maray iyo meeshii uu tegey iyo meeshii uu rabo inuu gaaro markaan helnay waxaan ogaanay inuu joogo south sudan halkaas inuu joogo annaka haddaan nahay booliiska waxaan hubin ka nahay waxaan rabaa dadweynaha inay ogaadaan nin naga baxsan kara hadda kadib ma jiro meel kasta ay tegaan boliis ayaa noo jooga waxaan ka mid nahay boliiska interpol oo adduunka ah hubin ayaan ka nahay ninkii kenya noo joogo iyo ninkii itaaliya joogo iyo ninka america joogo waa isku mid iyo ninka halkaa joogo waa isku xirina shaqadeena iyo waajibaadkeena waa isku mid sidoo kale waxaan ka mid nahay boliiska yadku la yidhaahdo ururka maaragtay gobolka boliiska ee gobolka bariga ah oo laba iyo toban dal ah oo afrikaan ayaan ka mid ah qof maantan africa ku dhuuman karo ma jiro qofka meelaha kalena boqol iyo lixdan iyo shan urur oo dowladood ayaa nahay interpol waxa la yidhahda nin baxsan markaan ogaanay oo aan la xiriirnay interpol ninkaan aan bixinay astaamihiisii iyo wixiisa oo dhan ayaa la yidhi waa haynaa ninka marka ay noo sheegeen wixii nidaamka ah ayaan soo marnay annaka ninka banaanka haddii lagu qabto sharci ayaa jira sharci ayaa marnay xer ilaaliya ayaan la xiriirnay xer ilaaliya wuxuu la xiriiray maxkamadda goobka rafacaanka ah waaran ayaa la jaray waaranka ayaan u gudbinay suudaan ayaa laga keenay ninkaan aad u jeeda halkaas u baasa maantan ayaan soo dejiyay maanta ayaa la soo dejiyay dayaarad ayaa laga soo